Suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha khudaarta. Hoos u dhaca ku yimid qiimaha khudaarta waxaa sababay iyadoo suuqyada la keenay khudaar badan isla markaana uu hakad ku yimid gaadiidkii ka dhoofin jiray khudaarta magaalada maadaama roobabka guga ay saameeyeen waddooyinkii ay mari jireen gaadiidka. Noocyada khudaarta ee hoos u dhaca weyn laga dareemayo waxaa ka mid ah yaanyada, basbaaska iyo qaybo kale. Qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ku iibiya magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay waxa keenay hoos u dhaca ku yimid qiimaha khudaarta.
magaalada alxamdulilah namcaytuntu dhirgayaa la aaran rasma edhi roobkeergabaalahanin kubeela hadda tana nyaanye lix boqola gadaani haddaa dugaan dugoodaysa dabool ilaa lama isiyeetangaa garaacahay liimanalaan loorje male in lamboola lagadaay liboqol ilaa todobaboola afjarnya basal basal hadugaan dugoota itumi ilii tumi i todobililey barbarooni kiilisada doolara lagadaay ee antilu haysanay hadda may maraha ee lama doolar lama doolar wal intaha ku ee afartii shan ilaa konton basbaasa keel todobaboola lagadaay hadda may maraha ee saddex boqol soddon ilaa masini kajara Ah, may weele aarangaa weele xilli roobeed waaye roobka caaran waaye roob magaalada dhiiga jarto roobba jara beero langalo malee badeecada koraanka haas haddii dhiigadaas la kufeerona badeecada hoosaan dhiyaas bes hadda jidita dhamba furunba qudaartii meelka dhiigodaasay baardheer dhulkaas kulli ka dhiigodaas dhaf idaa laylaa goye baydhow kiili surunta wal reesta leera koro hadda la dhigdaw malle khudaarta shaldun siiba bocorka siiba maylarayso barbarooniga sii bisbaaska siiba nyaanyada khudaar ayuu nooc dooyinkanka hore in roobka socdorta qaaliyahay tata maasha allah tusta haniinraqaysti bocorka hataa haniinraqaysa nyaanyada haniinraqaysti bisbaaska saas camalka hore sakeer bisbaasi todoba boqola kadadaani haddaa farboola kadadaana saddex bool konton oo kahelna kadadaana jirkaa nyaanya shan bool kontonlanoo siyaay hata saddex boqolu loor barbarooni ee meliya shan boqola kadadaan hadi siyeed boqolanin marooy ilaahay mahadlee magaaladan oo ka heloyna bocorkun leemeyninka kooye baardheeraninka kooye sida baamiigaan oo kale nyaanyadahan oo galaas barbaroonigaan oo kale bisbaaskahan oo kale kabsar caleentahan oo galaas hoos u dhaca qiimaha khudaarta ayaa inta badan yimaada xilliyada khudaartu ay sida aadkaa u soo goodo lana keeno suuqyada